hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa waxay deeqa gaara ka dirtay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya deeqdan ayaa waxay kamid tahay deeqaha shiinaha u talaga shacabka soomaaliyeed ee kuwaasoo ay hay-addu gaarsiin doonto dadka tabaalaysan deeqdan gargaarka ayaa waxa ay hay-addu u diritay deegaanada maamulka gargaarka asii qaatumo soomaaliya taasoo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka danyarta ku nool deegaanadaasi gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed maxamuud macali cabdulle ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqdani waxay ka kooban tahay iyo deegaanada ay ku socoto intaba waxaa runtii ilaahay mahaddiisa maanta inaan mar kale aan joognaba qaarkii hay-adda sodmo oon dirayno raashin raashinkaasoo ku sii socdo maamulka khaatumo kaasoo runtii abaaraha la saadaaliyey oo runtii ilniino alaniino aan runtii uga hortegayno waxaan runtii u mahad celinayaa maamulka khaatumo oo runtii hore gurmadyo badan oo loo gaarsiiyey ay runtii si wanaagsan u qaybiyeen annaga haddaan nahay hay-adda maalinta masiibooyinka waxaan ku dadaali doonnaa ummadda soomaaliya saan hore ugu dadaali jirnaba inaan meel kastoo laga gaari karna aan ka gaarsiino waxaan laakiin hadda ku soconnaa amarka madaxweynaha iyo amarka prime ministerka oo ah in la gaaro meel kastoo culaas uu ka jiro waxaan gaari doonnaa raas caseyr ilaa iyo raas kamboonima waa la gaari doonaa waxaana ku bixi doonnaa dhulka badda cirka meeshii wax laga gaarsiin karo waxaan runtii aan kula dadaarmaynaa cid kastoo wax soo gaaraan iyo maamul kastoo wax soo gaaraan inkastoo annagu aan la soconno inaan dadka nugul oo haweenka iyo carruurka iyo dadka kalentadoo disableska loo dhug lahaado oo shaqo fiican lala qabto aad iyo aad aan runtii uga mahad celinayaa maamullada runtii oo dalka soomaaliya guud ahaan iyo khaasatan runtii maamullada aadka noola shaqeeyo oo ay ka mid tahay runtii khaatumi state oo runtii aan ognahay inay culeysyo badan oo dad badan oo runtii dagaaladii ku barakacay iyo dad badan oo runtii abaartu ay saamaysaba ay joogaan waxaan kaloon halkaan rabaa inaad umahad celsho dowladda shiinaha oo runtii gargaarka sodmo ay qaybinaysaahi runtii baxshay oo runtii soo gaarsiiyey si loo gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed hore waxaan u gaarsiinay gobollada baay bakool iyo iyo gado haddana waxaan u sii soconnaa ilaa iyo khaatumo marka aad iyo aad aad iyo aad aan runtii u mahad celinaynaa dowladda shiinaha iyo shacabkeeda oo runtii mar kasta ahay ummadda shacabka soomaaliyed garab taagan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed sadma ayaa waxay u taagan tahay gargaaradda dadka shacabka ku dhaqan deegaanada soomaalida degto kuwaasoo dhibaatooyinka gedisan qaba kuwa barakacaya sidoo kale kuwa ay saamaysay abaar dalka soo martay iyo kuwa fatahaadu iliin ay saamaysay kuwaasoo ku jira xeryaha barakaca magaalooyinka hoyna dalka